dhalinyaro isxilqaantay ee waxa ay wejiga saddexaad ee qeybinta afsaabka ka fuliyeen xaafadaha magaalada jowhar sida xaafada hantiwadaag iyo kulmis oo ka mid ah afarta xaafadood ee magaalada jowhar caasimada dowlad goboleedka hirshabelle dadka deeqdan afsaabkah la gaarsiiya ee waxay ahaayeen dadka ka shaqeeya nadaafada iyo bilic soo celinta magaalada jowhar ugu horeyn waxaa mahadcelin u jeediyey dhalinyaradan qaar ka mid ah dadka la gaarsiiyey afsaabkaasi
intii dhalinyaro e oona soo booqatay oo beriga xaafadayna kulmis soo booqatay waa salaamantihiin boqol iyo toban iyo afartaa ku salaamantihiin salaamka bacdiyeet waxaa jira inma horta waa maqalnay ilaahayna mana soo geersiiya laakiin cudurkana waa maqalnay laagse alla mana soo geersiyo islaa nabi maxamed aan nahay nin la arka meehi joofiyooda alla ku siiyo buubuuxi iyoontahay waxa kan in laska dhooraa la rabay oo laa dalan ali naftakada wax ala rabaa manaa quraac siileed gacanyaha laga dhaqo manaa qada siiheed in gacanyaha laga dhaqo wax kastaba oo ula socotiin saabuun manaa haysanin deebta atoo laaga dhaqi karay ka socotan xaafadda xaafadda hanta wadaag dhallinyaradan quruxda badan la soo helqaantay waa mahadsan yihiin boqolkiiba boqol siday nooga keeneen faysmaaga oo afxirka nooga keeneen mida kale waxaan ka codsanaynaa waa usoo xilqan waa noo keeneen afxirkii laakiin sida washii saabuunta iyo baaldiyaashi waxaan ku dhaqanaynay inay oo nagula soo caawiye gabagabadii waxaa wacyigelin u jeediyay dadka ka shaqeeya nadaafada oo ah kuwa u nugul saameynta covid nteen gudoomiyaha ururka isxilqaanta shariif axmed calisow isagoona u ballanqaaday inay soo gaarsiin doonaan agabka nadaafada iyo wax walba oo ay u baahan yihiin dadka ka shaqeeya bilicda magaalada jowhar aafiyey allah naga najiyan lena marka ugu horeyso marka labaad dhallinyaradan idi imaado waa dhallinyaro ay soo tababartay s b l somaali puntland tababarkooda marka uu soo dhammaadana midoobay ku midoobay waxqabad inay u qabtaan dadka deegaankooda oo degmadan ku nool inay wax la qabtaan ee garab istaagnaadaan sida xaaladaha qaarkood marka ay soo wajahaan xilli walbana ay garab taagnaadaan si volontiir ah ku shaqeeyo bulshada u adeego garab taagan ururkaasaa nahay waa idin soo booqanay sidaa arkaysiin wacyigelintii iyo faysmaansidii la qeybiyey insha allahu tacaala howshayna iyo waxqabadkayna meeshaas maku ekaa doono horey waxaan uga soo shaqaynay sidii kaamamka qaxootiga iyo xaafadaha buulashiiq iyo horseed iyo hantiwadaag maanta kulmisaan joognaa ilaa aduu yiraahdo waxaan aaminsanahay waxaan aaminsanaha ilaa aduu yirahdo idinka waxaad tihiin dadkii oo bulshadan u adeegaya oo volontiirka ah ayaa tihiin annagana waa idin garab taaganaha sidoo kale waxaan nahay volontiir si wada jir haddii aan wada shaqayno bulshadan dhibaatooyinka heeso waa ka dulqaadi karnaa haddii dhallinyarada iyo maamooyinka ay iskaashtaan baahayaasha deegaanka iyo dadka hayo ayagaas si xog ogaal ah si hoose u og aan iskaashanno idinkana waxaa u shaqaysiin bulshada annagana waxaan u shaqaynaa bulshada labadaynaba volontiiraanu ku wada shaqaynaa annaga wixii ka karaankaynaa baahayaha aa sheegteen sidii waxyaabihii lagu shaqeeyahayo nadaafadda looga shaqeeyahayo waa idinla soo gaaraynaa ka urur ahaan wixii karaankayna ah wixii kale oo aan awood u heli weynane insha allahu tacaala waxaan gaarsiiyaynaa meelaha kale si nii la soo gaaro maadaama aad tihiin xibin u taagan inay ummadan nadaafadooda si volontiir ay ugu shaqayso aad iyo aad aa umahadsantihiin mar walba waxaan isku dardaarmaynaa bulshada garab istaaggeeda inaan garab istaagnaano fesmaaska maanta idin soo gaarane one time use maaha midka hal mar la isticmaalayo la tuuraayo maaha waa mid mar walbo haddii oo wasaqooba aa dhaqo kartid aa sii xiro kartid idinkana wacyigelinaa tihiin annagana wacyigelinaa nahay aad iyo aad aa umahadsantihiin mar walbana sidaadaan idin garab taagannahay bulshadana aan garab taagannahay ilaa hadduu yirahdo dhalinyaradan ayaa waxay heegan ugu jiraan sidii ay ugu qayb qaadan lahaayeen la dagaalanka xanuunka safmarka ah ee covid nteen ayagoo isku abaabulay in ay garab istaagaan dadkooda tabaalaysan